wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo safaaradda ingiriiska ee soomaaliya ayaa kala saxiixday heshiis lagu horumarinayo adeega caafimaad ee hooyada iyo dhallaanka heshiiska ayaa socon doona muddo saddex sanaa waxaana fulin doona hay-adda unisef waxaana lagu fulin doonaa maamul goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan ayaa sheegay in mashruucani uu qeyb weyn ka qaadan doono yareynta dhimashada hooyada iyo dhallaanka isagoo u mahadceliyey safaaradda ingiriiska waxaan aad ugu faraxsanahay maanta inaan halkan u joogno safaaradda ingiriiska ee soomaaliya inaan kala saxeixano annaga oo ahaa wasaaradda caafimaadka federaalk soomaaliya iyo hay-adda horumarinta arrimaha dibadda ee u k f c d o inaan kala saxeixano heshiis is afgarad oo ku saabsan fulinta mashruuca better lives for somaly women and children waxaan aada ugu mahad celinaynaa dowladda u k uguna ammaanaynaa garab istaagga ay garab taagnaayeen muddo dheer shacabka soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinaynaa fulintii mashruucii kan ka horreeyay ee shine iyo mashruucan hadda aan kala seexanayno ee better life oo aan filayno inuu wax badan ka bedeli doono caafimaadka hooyada iyo dhallaanka soomaaliya oo ay wasaaradda caafimaadka priority u ah ama mudnaanta koowaad u ah in la yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka wasaaradda caafimaadka waxay ku dadaali doontaa in mashruucan looga faa'iidaysto sida ugu wanaagsan uguna tayada badan waxaan sidoo kale mar labaad ka codsanaynaa dowladda u k inay kordhiso deeqaha caafimaadka ay ugu talagaleen dalka soomaaliya maadaama dalkeenna muddo badanna uu burbursanaa systemkiisa caafimaadka waxaan ka codsanaynaa deeqaha caafimaadka ay ugu talagaleen dalka soomaaliya inay kordhiyaan